bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka warkii oo kooban taliyaha guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada wallan weyn ee gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ee xaalad dagaal ka jirtay dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in ay dileen horjoogo sare oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada kooxda al-shabaab allaha u naxariistee waxaa magaalada london ku geeriyooday aabbihii qaraacista kabanka axmed ismaaciil xuseen xudeydi dowladda shiinaha ayaa xayiraadii ka qaaday gobolka wuhan ee bartamaha dalka shiinaha oo ah halkii uu ka bilowday cudurka dunida ka cabaadsiiyey ee coronavirus
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona haatana isagii oo fidsan taliyaha guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka dhulka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wafdi horkacayo ayaa gaaray magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ee ka jirtay xaalada dagaal faafahinta hoose waxaa inoo geli doonaa timcadde
taliyaha guutada toddobaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka ciidanka dhulka gaashaanla dhexe cumar cabdiraxmaan abuukar iyo wafduhu hogaaminaya ayaa gaaray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo maalmihii ugu dambeeyey ka socdeen dagaalbeeleedyo dad walaala ah ee halkaasi ku dhibaateynayeen taliyaha safarkiisa waxaa ku heliyay taliya ku-xigeenka booliiska gobolka shabeellada hoose gaashaanla dhexe cali maxamed salaal iyo guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka shabeellada hoose maxamuud mire socdaalka taliyaha ayaa waxaa ujeedkiisa ugu weyn ahaa ka qayb qaadashada waanwaanta nabadeed ee lakala dhexdhiga beelaha walaalaha ee halkaasi ku dagaalamayay iyadoo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay howl weyn ugu jiraan sidii loo soo afjari lahaa tan iyo markii loo magacaabay gaashaanla dhexe cumar cabdiraxmaan taliyaha guutada toddobaad waxaa aada isu bedelay ama laga dareemay xasilinta amniga gobolka shabeellada hoose iyadoo ciidamada xoogga dalka ee uu hogaamiyo ay kaalin weyn ka qaateen la dagaalanka nabaddiidka argagixisada al-shabaabka waxaana ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku howlan yihiin sidii maleeshiyada argagixisada al-shabaabka iyo dhammaan gobolka looga sifayn lahaa kooxaha amniga qalqalka ku ah
allaha u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday fanaankii weynaa ee canka ku ahaa dhinaca qaraacista kabanka axmed ismaaciil xuseen xudeydi oo maalmahan la xanuunsanaa cudurka coronavirus xasan abukar cali xasan baydhabo ayaa inoo ambaqaadi doona
allaha u naxariistee laxamiitaha caanka ahaa ee axmed ismaaciil xuseen xudeydi ayaa ku geeriyooday magaalada london ee ariga dalkaasi britain sida ay laanta afka soomaaliga ee b b c da ay u xaqiijisay ayaana maxamuud oo ah asaasaha ururka kayda oo soo qaban qaabiya toddobaadka dhaqanka soomaalida ah ee magaalada london ka qabsooma sanadkiiba mar ayaana ayaa waxa ay sheegtay in uu xanuunka corona virus ugu geeriyooday cisbital ku yaala magaalada london xudaydi waxaa xudaydi allaha u naxariistay uu ku dhasheeya magaalada berbere ah ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii waxaana uu da ahaan jiray laba iyo sagaashan sannadood allaha u naxariistay xudaydi muddo dheer ayuu fanka soomaalida ku jiray waxaana uu caan ku ahaa garaacista kabanka iyo laxan samaynta xudaydi allaha u naxariistee waxaa tacsi ka diraya dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu horeeya maariyaha wakaalada mugsida iyo madadaalada cabdulqaadir cabdi yuusuf shube iyo abwaan saciid maxamed xarawo iyaga oo ebe uga baryay in jannadii ebe uu ka waraabiyo eheladii qaraabadii uu ka tegayna samir iyo iimaan uu ka siiyo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in ay la dilay hogaamiye sare oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab axmed cumar munye ayaa faahfaahinta warkaasi si ambaqaadi doona dowladda federaalka soomaaliya waxay caddaynaysaa ama ay ku dhawaaqday xogtii ugu dambeysay ee ku saabsan weerarka cirka ah ee ka dhacay bishii abriil ee labadadii weerarkaasi cirka ahaa waxaa lala kaashaday fulintiisa ciidamada maraykanka ee loo yaqaana taliska afrika waxaana lagu dilay nin ahaa hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda argixisada al-shabaab laguna magacaabi jiray yuusuf jiis jiis wuxuu ka tirsanaa dadka kooxda argixisada ee al-shabaab aasaasay dhibaatana u tagay wuxuuna jiis soo qabtay jegooyin kala duwan uu muhiim u ahaa kooxda al-shabaab jegooyinkuu soo qabtay waxaa ka mid ah hogaaminta garabka ee kooxda amniyaadka ee maleeshiyaadka kooxda argixisada shabaab wuxuuna jiis wuxuuna hogaamin jiray baaritaanada ku saabsan weerarada cirkaha ee lagu qaado kooxda wuxuuna kaloo jiis ahaa hogaamiyaha amniyaadka ee kooxda argixisada al-shabaab wuxuu kaloo jiis ahaa nin taakuleeya dhaqaalaha u qaabilsan kooxda argixisada ee al-shabaab markuu yuusuf jiis ahaa hogaamiyaha amniyaadka wuxuu ahaa nin kormeera ama isku xira xubnaha kooxda argixisada ee al-shabaab ee fulin jiray dilalka qorshaysan iyo dhagax ku-dilidda iyo weliba in dadka aan waxba galabsan oo gacmaha laga gooyo dhimashadiisa yuusuf jiis waa arrin aad u weyn oo sababi doonta in kooxda argixisada al-shabaab la jebiyey lagana adkaado waxaana hadda cad in kooxda argixisada ee al-shabaab ay hadda ay aad u daciiftay awoodoodii sababtoo ah weeraradan naxariis darada ah ee lagu hayo oo ay ka mid yihiin weerarka cirka ah ee ay fuliyaan ciidamada maraykanka dhinaca dhulka ah oo ay ka wadaan ciidamada xoogga dalka
jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada britoria ee dalka south africa ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qaar ka mid a gobolada soomaaliya cabduqaadir axad dhaqane ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya
kulan ay jaaliyadda soomaalida ee gobolada dhexe kasoo jeeda ku qabteen magaalada britoria ay dalkan koonfur africa ayay baaq ugu direen beelo walaalaha oo diriir ku dhex martay gobolka mudug odayaal iyo dhalinyaro kasoo jeeda beelahaas ayay baaq waxa ay u direen dagaalada soomaaliya ka socda gaar ahaan gobolka mudug waxaayna dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ugu baaqeen inay ka qayb qaataan deminta colaadaha ragaadiyey midka koonfur ka socda oo wallaweyn ka socda kismaayo midka ka socda midka frunty for ka socda oo ay ku dagaalamayaan dadka walaalaha ah markaad bal islaamnimaya ka soo tagto wax kaloo dhan war qofkan adug ku anfacaya kama maarantid intanada halkan joogta waxaanu ka koobannahay dadka halkaa ka yimid waan is anfacnaa waxbaan isku tarnaa waan istaakulaynaa waalaaan nahay meesha lagu dirirahayo taariikhdeeda waa naqaanaa aabbahay iska daa awowgay iska daa awowgaygiigii kaloo ka abkowga ahaa meeshii ay ku diriri jireen weeye welina wax naajidaa kuma kala gaarin dagaaladii soo maroo ahliga ahaa waxaa ka mid ahaa madaxyago iyo dibira iyo biligta raac iyo haddii la kuu roonyo madaxya cuna iyo tuuri iyo taallo gardhuub iyo siiga dheere iyo looma tuman intaasoo taariikhoodah aad og tihiin qaba seexiye maxaa lagu kala hela waxaa kismaayo galbeedkeeda ka socdo dhibaatada iyo xasuuqa ah waxa wallaweyn iyo ka socda meesha la yidhaahdo daafeed waxaa ka socda gobolladaas dhexa oo meesha filinkaba uu ka soo bilowday iyo isdilka ah waxaasoo dhan dadka soomaaliyeed iyo akhyaarta way ka xun tahay annagoo isku maaragtay dad walaalaawada ah dad maaragtay isdhala ah dad ilmo adeera ah dad abti iyo wiil iyo adeerkii isku ah ah in aan tirirno wax ay soo kordhinaysaa ma jiraan waxaan codsanaynaa annagoo ah dhaqanka gaar ahaan britoria labada qabiil ee ka soo jeeda meeshaa isku dagaalaysa in la joojiyo dagaalkaas waxaan idinkugu baaqaynaa dagaalkaa inaad joojidaan inaad wada hadashaan nabad iyo wanaagu idinku deeqaa dhulka aad wax uga heli kartaanoo nacfi looga heli karaa qaabka hadda aad ku samaynaysaan ilaahayna waa idinkugu caroonayaa adinkuna waad ku baaba'aysaan awowayaashiin iyo aabbayaashiinna waa ku dhinteen waxba uga heli maysaan wax nacfiyana looga gaari maayo wax libinana ku kala gaari maysaan maanta dhulkaa isku dilaysaan maxaa ka baxa ma isweydiiseen ololayaal ilaahay ka cabsada waxaan ugu baaqayaa laamaha kale amniga ee galmudug askarta koob iyo labaatanaad in ay arrintaas ciidan deg deg ah meeshaas la geeyo ciidan isku dhaf a la geeyo arrintaas si deg dega wax looga qabto culama awdiinka aqoon-yahanka ganacsatada dhammaan inay meeshaas tagaan xabad joojin la sameeyo maalin kasta wiil baa lagu aasayaa nin dhallinyaro ah oo maanta qofka nolosha kugu kugu anfacaa cabdulqaadir axad dhaqana warbaahinta qaranka britoria
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gedo ayaa kormeer ay ugu kiilgelayaan ammaanka luuq ku sameeyey degmadaasi cabdinuur shikir ayaa warkan noo soo diray waxaanta kormeer lugaha kusoo dhexmaray waddooyinka degmada luuq ee gobolka gedo qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka waxaa ka mid ahaa afhayeenka gobolka gedo mudane cali yuusuf cabdulaahi cali jubba iyo siyaasiga caanka ah mudane isaaq hurow iyo halgamaaga weyn ahna madaxii hore ee maaliyadda degmada beledxaawe diirii gaarane waxaana tani caddayn u tahay amniga ballaaran ee ka jiro degmada luuq ee gobolka gedo ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay afhayeenka gobolka ged mudane cali yuusuf cabdulaahi cali jubba oo ka warbixiyey xaaladda amni ee degmada luuq ummadda luuqna waxaan ugu bishaaraynaynaa aanu ku faraxsannahay dhismaha ballaaran ay sameeyeen iyo horumarka ay sameeyeen iyo sida nabadda ay oga shaqeeyeen iyo sida isdhexgalka oga shaqeeyeen waxaa kaloo luuq ku ammaanaynaa sida ay dowladda ugu soo dhoweysay degmada luuq waayo dowladda soomaaliya ee federaalka ciidankeeda waa meeshii koowaad oo uu ka soo galo gobolka gada gaar ahaan daawo degmada luuq eraboorkeeda degmada luuq waxay leedahay billad sharaf gaar ah waa degmo sharaf leh dad sharaf lehna ay degan yihiin mar walbana waa magaalada guusha waa magaalada cisiga waa magaalada sharafta waxaan u rajaynaynaa dhammaan shacabka luuq inay guul iyo farxad ku noolaadaan insha allah
degbe waan u hambalyaynaynaa faraxsane waa jira lakin annaka waxaan rabnaa oo xaqiiqda dhabtaa sida degmadan aan u dhex mashaaxayno inaan dareensiino ummadda soomaaliyeed nabadgelyada iyo isdhexgalka wuxuu yahay inaan dareensiino kadibna aan kor usii socono dowladnimadana hadda ruuq meeshii leeda luuq way dhadhamisay xaqiiqda dhabta waayo ciidamadii soomaaliya kow meesha ay ka soo dhaceen waxay ahayd luuq laga soo dhoweeyey meesha ay ku sugan yihiin waxay ahayd luuq shucuurta iyo hadda dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga iyo farxadda dadka sidii isu dhex jooga markaad hadda fiirisid way ka sidataa degmooyinka kale waxaas waxay yeelahayna waxaa waaye kow meesha ay dowladda ka soo dhacday ah wax weyn aad iyo aad soomaali ninkii soomaalinima oo ma aragtay garanaya nin aad ma aragtay uga farxaayo waay waxaan leenahay inaan ma aragtay soomaali meel kasta ay joogto ay hor u sii wadaan hor u sii qaadaan ani shaqaa ma aragtay shaqa ma aragtay waxa yaroo meel aad taagneed waxaa way adeega ahayd adeega asiga ah maanta hadduu ma aragtay aad la yidhaahdo naso baritoba haddana lagu baahan yahay ma aragtay aad meesha ay tagayso dadka ka fikiraaya markii adeega ma aragtay la yidhaahdo hoogaho naso oo ma aragtay wax kale ma aragtay iska dhaadhicinaayo waa dad oo shabaab la shaqaynaayo oo dadka cadowga dawladda ka ah oo ummadda soomaaliyeed cadow ka ah dad ma aragtay ku xihan waayo
si aad ka dhagaysanaysaan warreediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya gobolka wuhan ee bartamaha dalka shiinaha ayaa laga qaaday xayiraaddii ku saarnayd dadka ku nool gobolka wuhan ee bartamaha dalka shiinaha uu ka bilowda cudurka coronavirus ayaa loo ogolaaday maanta oo arbacaa in ay bixi karaan oo aadi karaan goobihii kale ay rabaan waa markii ugu horreysay dowladda shiinaha ay qaado tallaabadan oo kale tan iyo markii caabuqa coronavirus uu ka bilowda dalka shiinaha muddo haatan laga joogo toddobaatan iyo lix caanamaal go-aankani markii uu ka soo baxay dowladda shiinaha ayaa mar qura waxaa magaaladaasi isaga baxay qiyaastii lixdan iyo shan kun oo qof oo muddo ku xayirnaa dowladda shiinaha ayaa runtii waxa ay qaaday tallaabooyin wax ku oola oo ay ugu horreyso ka hortagga faafidda caabuqan inkastoo meelo badan oo dunida uu fara ba-an ku hayo waxaa ka mid a dalalka uu faraha badan ku haya caabuqaasi waddanka maraykanka oo la sheegay inuu ku dhacay xanuunkaasi dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo afar boqol oo kun oo qofood oo ah tiro aada u badan oo aan la dhayarsan karin halka warbixinada ka imaanaya maraykanku ay sheegayaan in dhabashada maalinlaha ay gaarayso in ku dhow laba kun qofood dadaalada ay qaaday dowladda maraykanka ayaa waxaa ka mid ah in dib loo dhigay doorashooyinkii baarlamaanigaha ee ka dhici lahaa qaar ka mid a gobolada dalkaasi xukuumaddaas maraykanka ayaa xayiraada kusoo riday isu socodka dadka iyo gaadiidka ka dhigtay ilaa iyo bisha abril aynu ku jirno saddex iyo labaatankeeda in aan meel isugu imaan karin tallaabooyinka xayiraada ah ee dowladda hong kong ay ku soo hortay dadkeeda ayaa waxaa ka mid a in la xiro goobaha waxbarashada iyo meelaha ay isugu yimaadaan oo ah jimicsiga lagu sameeyo baararka hoteelada goobaha lagu ciyaaro muusikada ee loo yaqaano night clabiska intaas oo dhammina waxa ay dowladda hong kong ay uga jeedaa in ay ka hortagto faafidda cudurka coronavirus warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal waa naga intaa mid kaa mid lamada intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo